welina waxaad dhegaysanaysaan idaacadda caweysnimo ee laanta afka soomaaliga v o a waxaanay si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada washington waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka iyo falastiin axmed iimaan
wacana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa mar kale indhaha caalamka ay saarnaayeen soomaalida ku dhaqan gobolka minnesota oo dhallinyaro ka tagtay sannadihii labadii kun iyo sideedda labadii kun iyo sagaalka qaarkood lala xidhiiriyey weerarkii ka dhacay magaalada nairobi haddaba wax badan lagama yaqaano dhallinyaradan tagta oo lagu qiyaasay in ka badan labaatan haaruun macruuf oo ku sugan magaalada minneabolis ayaa la kulmay mid ka mid ah dhallinyarada minneabolis oo yaqaana shan iyo toban ka mid a dhallinyarada tagtay barnaamijkeena martida mikrofoonka waxaanu ku soo qaadanaynaa waraysi uu haaruun macruuf la yeeshay cabdiraxmaan mukhtaar waxaana uga waramayaa aqoonta uu lahaa dhallinyaradaasi xiriirka adiga iyo dhallinyaradii tagtay idinka dhexeeyey wuxuu ah
waad mahadsan tahay haaruun xiriirka naga dhexeeyey aniga iyo dhallinyaradii tagtay dhammaantood maaha qaar ka mid ah waxay ahayd qaar ka mida waxaan isla aadnay dugsiga sare markii aan ardayga ahaa iskuulka la yiraahdo rosevelt high school oo dhallinyarada qaar ka mida ay aadeen qaar ka mid ah maadaama anigu aan muddo badan la shaqeynaya dhallinyarada gobolkan minnesota degan brogaraamo aan anigu maamulo ama dhallinyarada brogaraamo loogu talagalay shaqo ahaan shaqadeyda qaar ka mida waxay ahaayeen dhallinyaradii markaas brogaraamka aniga aan maamulo dhigan jiray ama mid ka mid ka ahaa marka dhallinyaraan gacanta ku hayo oon soo tarbiyadeeyay oo anigu aan xoogaal u ahaa ilaa dugsiga hoose dhexe ilaa ay maaragtay jaamacadaha ay ka galeen dhallinyaradaas qaar ka mid ahna way jireen marka xiriirka naga dhexeeya dhallinyarada saddexdaas qaybood ayuu u qayb laba qaybood oo ah kuwii aan dugsiga sare isla aadnay dhallinyaradii aan gacanta ku hayay iyo qaar magaalada aan isla deganayn ama iskuullada kale ee aan markaas kubadaha wada ciyaarno kubadda cagta dhigan jira marka inta tagtay labaatan baa lagu qiyaasaa imisaad ka taqaanay ama iskuul wada dhigateen horta dhallinyarada tagtay labaatan ayaa lagu qiyaasaa mararka qaarkoodna labayo labaatan ayaa la yiraahdaa laakiin guud ahaan marka la tiriyo weji ahaan inta aan aqaano iyo dhallinyaro ahaan inta aan aqaano shan iyo toban way ka badan yihiin laakiin marka inta aan aqoonta dhabta u leeyahay la fiiriyo waa shan ayay ku dhow yihiin waay marka iisoo qaad kuweebaad isku fasal haydeen ama dugsi wada dhigan jirteen
horta dugsiga sare waxaan wada dhigan jirnay oo loodka iga horeeyey aniga ahaa shiruuc axmed oo ahaa yarkii u horeeyey isagu soomaaliya waxaan suicide bamka la yiraahdo loo yaqaano ama ninkii u horeeyey sida la sheegaba ee dhalasho maraykan haysta ee isqarxiya two thousand ninenkii dugsiga sare ayaan isla dhigan jirnay sidoo kale zakariya yara yiraahdaan dhalinyaradan kubadda wada ciyaari jirnay ayuu ahaa edison high school iskuol la yiraahdo maadaama anigu aan rusevelt degan jiray ayuu degan jiray marka dhalinyarada aan kubadda wada ciyaarno ayuu ka mid ahaa goobaha bulshadana aan isku naqaanay sidoo kale cabdisalaan yara yiraahdaan oo dhalinyarada aada ku dayarayd oo ah dhalinyaradii aan ku sheegay ee anigu gacanta ku hayay mantaranka oo ahaa ama brogaraamada aan maamulo dhigan jiray ama ka mid ka ahaa marka sidoo kale wiilay faarax yiraahdaan marka dhalinyarada magac ahaan marka aan sheego guud ahaan intooda badan ma aqaana laakiin kuwan aqoonta dheeraadka isku leenahay hadda dhowrkaas magacaan sheega ayaa ka mid ah waxaan rabaa inaan ogaada qofkaad isugu dhoweydeen keebuu ahaa si aad maaragta wax kaaga weydiiyo qofkaas iyo noloshiisu ahayd wallaahi isku dhowaansho markay noqoto horta waxaan dhihi karaa cabdisalaan ayaa maaragtay iskugu kaydhawa sababtoo ah isagoo aada u da-yar ayaan gacanta ku qabtay marka qof wuxuu ahaa aan la macaamiltamay oo aan maaragtay dabeicaddiisa aqaano oo aan maaragtay waxbarashadiisa ka warhayo ilaa heer waxbarasho uu ilaa heerkiisa waxbarasho jaamacadaha jaamacadda university of minnesota ilaa uu ka gaarayay inta kale waan isku dhoweyn laakiin maanta aqoon dhab ah haddii la yiraahdo isaga ayaan kolley aan dhihi lahaa marka waxaad iga sheekaysaa cabdisalaan cali nin qof nooceeyu aha wiil nin nooceeyu aha
run ahaantii cabdisalaan marka loo eego da-diisa iyo kartidiisa nin wuxuu ahaa aada u karti badan nin wuxuu ahaa aragti dheer xaqiiqda marka laga hadlo dhalinyarada kale ee anigu gacanta ku hayay dhalinyaro marka qaarkood iska dhib badan ayay ahaayeen ama dhalinyaro dhan waa dareemi kartaa intay geed ka boodaan ayay tala ka boodaan marka laakiin qof wuxuu ahaa mar walba waxbarashada jecel qof wuxuu ahaa wuxuu mar walba ka fikiri jiray waalidkiis weliba hooyadiis guud ahaan siduu wuxuu tari lahaa xitaa wuxuu ku hamin weynaa inuu hooyadiis soomaaliya guryo ooga dhiso waxbarashadana aada ayuu jeclaa marka qof wuxuu ahaa dadka waaweyn jecel inuu la sheekaysto wax ka faa'iidaysto qof meel dheer wax ka fiiriya waanadana qaata ayuu ahaa marka dhalinyarada kale loo eego dhaqanka iyo weliba dhaqanka soomaalida iyo afka hooyana aada u jecel mar walba wuxuu jeclaa inuu luqada soomaaliga igula hadlo meesha dhalinyarada kale ay luqada ingilishka iyo soomaaliga isku dhex dari jireen
cabdisalaan maan ognahay wax ku dhahay wallaahi cabdisalaan waxaa noogu wardambeysay kolley inuu waddanka ka tegay inuu nool yahay iyo inuu dhintay lagama warhayo sida dhalinyarada qaarkood loo ogyahay inay geeriyoodeen isaga lama oga xaqiiq ahaantii mar dhexdaasa warar waxaa soo baxay la sheegay inuu dhintay laakiin wax ilaa hadda xaqiijiyay ma jiro waa garta marka goormaad ka dareentay isbedelka wallaahi horta isbedel sidaan kuu sheegay horta muddo ayaan kala maqnayn sababtoo ah waagan anigoo ardayga jaamacadda aan dhigan jiray ayaa cabdisalaanna ahaa dhalinyaradan gacanta ku hayay kadib shaqadii aan ka shaqayn jiray ee minneapolis backboardka meeshaan dhalinyarada ku hayay shaqa waxay ahayd waqtiga aan jaamacadda dhigan jiray aan ka shaqayn jiray weliba xiliyada maaragtay hagaaga ama samarka la yiraahdo iskuulladay xiran yihiin ayaan ka shaqayn jiray shaqadii markaan ka tegay jaamacaddii aan maaragtay anigu aan aada usii dhexgalay waxbarashadeydii waxaa dhacday marka markaasa iskugu kahay dambeysay kadib anigoo jaamacaddii intaan soo dhameeyey ka shaqeeya xarunta brian coil centerka la yiraahdo ee ku taala xaafadda siidar ee soomaalida ugu badan yihiin anigoo markaas programka ama barnaamijka dhalinyarada maamula ayuu isagana wuxuu bilaabay jaamacadda jaamacaddii anigoo aan dhameeyey university of minnesota ayuu isagana bilaabay markaas ayaan waxaan yeelanay haddana xiriir labaad meesha ayuu igu soo booqan jiray wuu ila tashan jiray wuu imaan jiray marka waxaa dhacday intuuna bixin ka hor adig bil laba bilood ka hor november dhalinyaradii baxday ayuu ku jiray two thousand eightkii ayaa waxaan dare waxaan arkay isagoo xaggii diinta u batay mar walba u yimaadana maaragtay aniga laftiga xitaa iwaanin jiray xagga diinta marka guud ahaan isbedel ma dhihi karo isbedel sababtoo ah waxa aan aada ugu farxay ayay ahayd qof dhalinyaraha aan ogahay kartidiisa haddana maadigii keliya inuusan u go-ine xaggii diinigana inuu ku daray midaan ku farxay ahay ahayd maxaa ka maqnaa marka oo uu tegay kulata wallaahi horta cabdisalaan arrin cajiib laa qabsatay eena dadku ogeyn cabdisalaan iyo wiil ay saaxiiba yihiin ayaa sanadkiisii labaad jaamacadda markuu dhiganayay maalin iyagoo kasoo baxay jiimka jaamacadda ama goobta lagu jimicsado ama lagu ciyaaro jaamacadda university of minnesota ayay dhigan jireen labadooduba labadooduna laba ardayo dadaalaya oo aan aqoon dheeraad u leeyahay ayay ahaayeen yaa waxaa dhacday waxaa isla kulmay kasoo bixitaankii ay kasoo baxeen jiimkii iyo dukaan cuntada lagu gado oo saaboy la yiraahdo oo la dhacay marka dukaankii dad ayaa dhacay kadib labadoodii ayay booliiska qabteen labadii wiil oo waxaa lagu eedeeyey inay yihiin dadkii dhacay meeshaas makhaayadda ama dukaankaas saaboyga la yiraha cuntada laga gato taas waxay kaliftay marka in wiilashii ay kuwaan runtii ka hadlen waxay yirahdeen jiimkan kasoo baxanay waxaan dhicitaan iyo waxaan ku aan ku lug leenahay ma laha haddaan wax dhici lahayn ma iska lugeyn lahayn miyaan iska socon lahayn marka wakti khaldan ayay kusoo hagaageen iyadoo meeshii la dhacay iyo iyagoo meesha kasoo baxay booliiskii marka ma uuna rumaysanin waxay noqotay arrintii heer maxkamad dacwad in laisla gaaro arrintaas horta igu yimid oo arrimahan ka caawiyay ka mid ahaa markaas iyada ah cabdisalaan wuxuu ku tala jiray dhakhtar weyn oo ku yaala magaaladan register oo mayo clinic la yidhaahdo caanka ah wadanka maraykanka iyo guud ahaan dunidaba ayuu wuxuu rabay inuu shaqo samarka ka bilaabo intershipka wax la yiraahdo takhasuskiis maadaama uu caafimaadka uu jeclaa inuu barto aada ayuuna ugu hamin weynaa inuu bilaabo shaqadaas marka waxaa isku soo hagaagay arrintii booliiska iyo shaqadii iyagoo markaas eedeyntii lagu eedeeyay eedeyn been ah ee ahayd marka xaqiiqdii haddaan is iraahdo isbeddelka meesha uu ka yimid cabsalaan ahaan arrintaas inay saameyn weyn ku yeelatay ayaan u arkaa shaqadii ma waaye waxaan u malaynayaa shaqadii intuu waayey yani shaqadaba intaana la gaarinba waayitaankeeda waxaa ku yeelatay saameyn sababtoo ah waxayna noqotay inuu looyar qabsado waxay noqotay in maaragtay la rumaysan waayo waxay noqotay isagii saaxiibkiisba in waxbarashadii segseg in waxbarashadu ay ku timaado waad dareemi kartaa wadankan marka wax lagu soo andacoodo iskaba dhaaf haddii dembigaas inkastoo maxkamad qofka la marsiiyo ilaa uu maxkamad maro wixii lagu soo eedeeyey qofkii aanan loo xireynin laakiin shaksi ahaanteeda waxaan u arkaa inay saameyn weyn ay ku yeelatay ma ogi marka isbeddelka dhabta ah ay ku yeelatay laakiin saameyn weyn ayaa ku yeelatay waayahay waxaad ii sheegtaa marka nolosha qofka dhalinyarka ee soomaaliga shalay waxaan joogay meel looga sheekeynaya dhalinyarada dadka qaar waxay dhaheen waxbarasho la-aan waxbarashadiio kala dhiman shaqo la-aan waxyaabahaasa ugu wacan inay tagaan soomaaliya maxay kula taadi
walaahi xaqiiqda marka aan ka hadlo dhalinyarada baxday waa laba qeybood ayay u qeybsayihiin qayb waxay ahayd dhalinyaro waxbarashada aada ugu wanaagsan tii maadiga iyo diinigiiba dhalinyaro waxay ahayn waalidkood aada ay ugu hamawen yihiin dhalinyaradaas ma dhihi karo maanta waxbarashadii ku xumaatay daraadood ayaa ku kaliftay inay wadankii ay ku noqdaan qeybna waxaa weye dhalinyaro markii ay yaraayeen dembiye galay dembiyadii markii ay galeen qaarkood ay xabsiyo galeen markaas wadankana waad ogtahay mar haddaad dembi gasho waxbarasho iska dhaaf shaqo inaad heshextaa way adag tahay marka qaarka waxay tahay in guri aad kiraysan weydo ayaababa dhici kartaba maadaama maaragtay taariikhdii ay ku gelayso in qof dembi galay aad tahay marka qaybtaasna waxa weeye waktiga marka ay xabsiyada ay galaan dembiyadii ay ku jireen ayay ka shalayaan marka wixii ay soo sameeyeen iyo fursadii iska khasaariyeen marka isbeddel ayay markaas diyaar u yihiin mar walba marka qofkii soo dhoweeya ee gacanta ku dhiga ayay raacaan xaqiiq ahaan hadday kusoo hagaagaan qof markaas shaqo u abuura ama shaqo waxyaaba waxaa jira dad ganacsi leh oo qofkii shaqaalaysiin kara meelaha qaarkood waxaa jira qofka iyagii ka go-da oo qofka shaqaalaysiin kara inkastoo karaedkiisa xun yahay marka hadday helaan qof jidka saxda ah hadday xaggii waxbarashada noqoto hadday noqoto xaggii inuu qofkan mustaqbal wanaagsan inuu samaysto hadday noqoto in isheeg xaggii diinta usoo jeesto oo masaajidadii iyo dhalinyaradii kale inuu wacyigeliyo dhibaatadii uu soo maray inuu dhalinyaradii kala hadlo si ayna jidkaasoo kale ayna u marin
ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii martida mikrofoonka oo toddobaadkan haruun macruuf uu ku waraystay cabdiraxmaan mukhtaar oo yaqaanay in badan oo ka mid ah dhallinyarada soomaalida ah ee ka tagtay gobolka minnesora tani intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegaystayaal nabadgelyo
falastiin axmed iyo imaana aad baad u mahadsan tahay barnaamijkii martida mikrofoonka ayay nala socodsiinaysay